sharciga ku noqoshadiisa cutubka soddonaad oo markii waxyaalahan oo dhammu ay idinku dhacaan kuwaas oo ah barakada iyo ankaarta aan idin hor dhigay oo aad ku xusuusataan quruumaha rabbiga ilaahiinna oo uu idinku kaxeeyey dhexdooda oo dhan oo aad rabbiga ilaahiinna ah u soo noqotaan oo aad idinka iyo carruurtuunnaba qarnigiinna oo dhan iyo naftiinna oo dhan ku addeecdaan codkiisa iyo waxyaalahan aan maanta idinku amrayo oo dhan markaasaa rabbiga ilaahiinna ohuu idinka celin doonaa maxaabiisnimadiinna wuuna idin naxariisan doonaa oo mar kaluu idinka soo ururin doonaa quruumihii rabbiga ilaahiinna uu dhexdooda idinku kala firdhiyey oo dhan oo haddii masaafaradiinna qaarkood joogaan meesha samada ugu shishaysa rabbiga ilaahiinna ohu halkaasuu idinka soo ururin doonaa oo halkaasuu idinka soo kaxayn doonaa markaasaa rabbiga ilaahiinna ohu wuxuu idin keeni doonaa dalkii awowyaashiin mar hore hantiyeen oo idinna waad hantiyi doontaan oo wanaag wuu idiin samayn doonaa wuuna idinka sii badin doonaa intii awowyaashiin ahaan jireen oo markaas rabbiga ilaahiinna ohu sida jidhka loo gudo ayuu idinka jari doonaa xumaanta qalbigiinna iyo tan qalbiga farcankiinna inaad rabbiga ilaahiinna ah ka jeclaataan qalbiga oo dhan iyo nafta oo dhan si aad u noolaataan oo rabbiga ilaahiinna ohuu inkaarahan oo dhan wuxuu ku ridi doonaa cadaawayaashiinna iyo kuwa idin nacab oo idin silcin jiray oo idinna waa inaad soo noqotaan oo aad addeecdaan codka rabbiga oo aad yeeshaan amaradiisa aan maanta idinku amrayo oo dhan oo rabbiga ilaahiinna ohu wuxuu idinku barwaaqayn doonaa shuqulka aad gacanta ku qabataan oo dhan iyo midhaha jidhkiinna iyo midhaha xoolihiinna iyo midhaha dhulkiinnaba waayo rabbigu mar kaluu ku farxi doonaa inuu wanaag idiin sameeyo siduu awowyaashiinna ugu farxay oo kale haddaad addeecdaan codka rabbiga ilaahiinna oo aad xajisaan amaradiisa iyo qaynuunnadiisa ku qoran kitaabka sharciga iyo haddaad rabbiga ilaahiinna ah u soo noqotaan qalbiga oo dhan iyo nafta oo dhan waayo amarkan aan maanta idinku amrayo ma aha mid aad idinkuga adag mana aha mid idinka fog oo samadana kuma uu jiro si aad u tidhaahdaan bal yaa samada noo kori doona oo noo keeni doona oo na maqashiin doona aannu amarkaas yeelne oo baddana kama uu shisheeyo si aad u tidhaahdaan bal yaa badda nooga gudbi doona oo noo keeni doona oo na maqashiin doona aannu amarkaas yeelne laakiinse eraygii waa idin dhow yahay wuxuuna ku jiraa afkiinna iyo qalbigiinna inaad yeeshaan bal eega maanta waxaan idin hordhigay nolol iyo wanaag iyo geeri iyo shar oo waxaan maanta idinku amrayaa inaad rabbiga ilaahiinna ah jeclaataan oo aad jidadkiisa ku socotaan oo aad wada xajisaan amaradiisa iyo qaynuunnadiisa iyo xukumadiisa inaad noolaataan oo badataan iyo in rabbiga ilaahiinna ahuu idinku barakeeyo dalka aad ugu socotaan inaad hantidaan laakiinse haddii qalbigiinnu sii jeedso oo aad dhegaysan weydaan laakiinse laydiin jiito inaad ilaahyo kala caabuddaan oo u adeegtaan waxaan maanta idiin caddaynayaa inaan hubaal halligmaysaan oo cimrigiinnu ku dheeraan maayo dalka aad webi urdun uga gudbaysaan inaad gashaan oo aad hantidaan maanta waxaan u yeedhayaa samada iyo dhulka inay idinku markhaati furaan inaan idin hordhigay nolol iyo geeri iyo barako iyo inkaar haddaba sidaa daraaddeed nolosha doorta idinka iyo farcankiinnuba aad noolaataane idinkoo rabbiga ilaahiinna ah jecel oo codkiisa addeecaya oo isaga sii xajista waayo isagu waa noloshiinna iyo dherarka cimrigiinna inaad degganaataan dalkii rabbigu ugu dhaartay inuu siinayo awowyaashiin oo ahaa ibraahim iyo isxaaq iyo yacquub